munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday dhammaysatay barashada cilmiga kombyuutarka qaybihiisa kala duwan islamarkaana ka aflaxay macadka hogaan akademi ayaa lagu qabtay magaalada baladweyn waxaana ka qayb galay munaasabada maamulka macadka waalidiin macalimiin ardayda munaasabada loo qabtay maad sharaf kale ustaad liibaan aadan cumar maamulaha macadka hogaan akademi ayaa ka waramaya tirada ardayda qalinjibisay iyo marxaladihii ay soo mareen waxaa waaye waxay noo tahay maalin weyn oo ay qalinjibinayaan arday dhammaysatay ee akadeemiyada hogaan oo ah ardadii dufcaddii sideedaad ardaydan dufcaddii sideedaad waxay isugu jiraan laba qaybood oo muhiimadooda soo wada bartay cilmiga kombyuutarka laakiin qeybaha ay ka barteen kala duwan qeybta ugu horeyso waa arday baratay aasaaska kombyuutarka ama combyuutar applicationka tirada ardada combyuter applicationka maanta sagootinta aan u sameynayna waa boqol arday oo waqti badan iyo juhdi badan ayagana soo bixiyey ka hogaan ahaan annagana aan ku bixinay juhdi aada u fara badan waxaa jiro arday kale oo ayagana dhammaynayo xirfadda graphic designka loo yaqaano cilmiga combyuterka ka tirsan ardadaas ayagana waa shan iyo toban qofood oo ayagana bartay graphic designka sida loo sameeyo borarka iyo logooyinka xirfaddaas ayagana ku bartay ayaga waxaan rabnaa marka boqol toban iyo shan arday oo labadaa qeyb kala bartay ayaa maanta waxaan u sameyneynaa xaflad sagootin ah marka arday wax la baraayana waxaawaa waxay soo martaa marxalada aada u adag qaar ka mid a marti sharaftii ka qayb gashay munaasabadan ayaa bogaadiye ardayda qalin jabisay kaasoo kala ah application combyuter iyo graphic design oo ah waxyaabaha dunida maantan ee ugu muhiimsan ayagoo ah inay ka faa'iidaystaan xirfad iyo aqoon ahaan maado kastaas meelay qaas ku tahay laakiin kombyuutarka dunida hadda aan ku noolnahay meel kasta ayaa loo isticmaalaa qof aan wax baranin iyo qof wax bartaba way anfacaysaa la-aanteed lama shaqayn kara hadda tiknolojiyadda hadda mobeylka waa kombyuutar yar waaye dhakhaatiirta hadda dhakhtar walbo dhakhtarka isbitaalku ka casrisan yahay waa midka isticmaalo kombyuutarka maqaayadda hadda aan joogno naftirkeeda kombyuutar ay isticmaalaysaa lacagaha rasiidka kombyutara lagu qaadaa sidoo kale dhakhaatiirta kombyutar ay wax ku baarayaan ardayda marka foomfoorka oo kale sanadkii hore waa loogu soo daray kombyutar maadada awal toban maado oo imtixaankay ku geli jireen qaar ka mid ardayda ka qalinjibisay iskuulka hogaan akademi ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin heerka ay soo gaareen runtii marka farxad bayna intaa inaa maanta ka qalinjibay oo waxaan u mahad celinayaa waalidiintayda iyo walaalahayga iyo cid walba oo garab igu siisay si qaasa waxaan ugu mahad celinayaa maamulka iyo macalimiinta iskuulka ama macadka hogaan oo runtii door weyn iska saaray inay dhaxdu xirtaan waxbarashada ubadka soomaaliyeed sidoo kale intan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa marka koowaad ilaahay subxaana wa tacaala heerkan isoo gaarsiiyey markii labaadna maamulkii macalimiintii isoo garab qabteen oo ana shalay umi ahaa cilmigaani bare marka saddexaadna waalidiinteydii igu soo dadaalay ardayda ka qalinjibisay macadka hogaan akademi ayaa dufcaddii sideedaad ee ka qalinjibisay tan iyo markii la aasaasay